wasaaradda waxbarashada dowlad goboleed hirshabeelle oo si weyn ugu guda jirta howlaheeda horumarinta waxbarashada ayaa siddeed iyo toban iskuul oo lacag la-aan ah ka hirgelisay tuulooyin hoosimaada degmada jowhar sida uu ka dhawaajiyey maxamed suudaan oo ka mid ah howlwadeenada wasaaradda waxbarashada dowlad goboleed hirshabeelle yani waxaa looga hortegi karaa deegaanada yani waxbarashada deegaanka ka jirta yani mar walbana deegaan maadaama deegaanada hadda inta badan dowladda hirshabeelle ee maanta ay waxbarashada ku jirsan tahay waxay tahay waxbarasho in la tayeeyo la hirgeliyo meel magaal iyo baadiyabo tuuliyo degmo waa wax meesha ku jiro aan u taagannahay mar walbana aan nahay dad maanta dhihi karo aan ku faani karno geed walbo yani meel walbo arda soomaalida joogaan in la geeyo waxbarasho waa wax naga go-an aan rajoonayna inaan ka hirgelino barnaamijyadeena waxbarasho shanta sano soo socta insha allah iyo ka badan waa jirtaa waxyaaba badan oo lagu horumari karo waxbarashada yani sideedaba arday hadduu baadiyo joogo waxbarasho qiimaheeda ma yaqaano oo lama dhihi karo ardayga waxbarashadiisa yani waxbarasho dhihima waxbarasha qiima leh aada dhihi maayo oo beri ugu dambeysa waxbarashadan yani laakiin yani ardayga markaan leenahay hababka aan ku u dhiirigelin karno inuu waxbarashada aado waxay tahay horumarka aan ka gaarno waxay tahay yani hirshabel maanta sana haddaan ku sheego todobaatan iyo sideed iskuul aa ka jirto quudin amba fiidhin arday baadiyaha joogana hadee qado iyo quraac uu helayo yani waxaan dhihi karaa waxbarashadii asagoon aadeynin inuu waxbarasho aado ay adla ka dhigan tahay inuu cunto u aado cuntadaasna ay qiimo u yeeleyso waxbarashadii todobaatan sideed iskuol oo maanta farii ah oo hirshabel ku taalo degmo iyo tuulo ilaa iyo magaalooyin marka saasaa marwalba aan ku hormarinaa waxbarashada xarun badan oo wasaaradda ay gacanta ku hayso lacag la-aan ah horan kuu sheegay waxaan ku dhahay yani wasaaradda waxbarashada dowladda hirshabeelle yani hadafkeena waxay tahay aniga inaan ardada soomaaliyeed deegaanada hirshabelle ku nool inaan kerigelino yani waalidka dhibaatoonayo se wada ognahay wadanka oo shaqlaan ka jirto waa jirtaa hoo todobaatan sanadkakuusha todobaatan seed iskuol aan maanta gacanta ku hayno oo ardadii free ah xataa buwaagtoodii agabka wax kubaranayeen wax yani quudintiisa marka uu sheegay ma jirtaa wax dhibaato ah oo aan dhihi karno ma jirto onaga hortaagan waxbarashada ayaa muhiim u ah barbaarinta caruurta oo soo koraysa gaar ahaan kuwa ku nool deegaanada maamulka hirshabelle